shiinaha ayaa si rasmi ah adeega ciidamadiisa cirka ku biiriyey gantaalkiisa hawada ee k d kaasoo sidoo kale loo yaqaan y j gantaalkan ayaa lagu arkay dhoolotusyo muujinaya go'doomin lagu soo rogay taiwan taasoo hoosta ka xariiqaysa doorka uu ku yeelan karo istiraatiijiyadda kahortaga weerarada badda qoraal lagu magacaabo pole moria ayaa warbixin uu daawacay webseetka talyaaniga laga leeyahay ee inside ofer ku sheegay in shiinuhu uu si rasmi ah u xaqiijiyey in gantaalkan uu galay adeega ciidamada cirka ee dalkiisa mawriya ayaa xusay in gantaalkan uu kasoo muuqday muuqaalo aan rasmi ahayn sannadihii hore gaar ahaan bandhigii duulimaadka iyo hawada sare ee labada kun laba-iyo labaatankii ka dhacay magaalada zuhaya ee dalkaasi laakiinse waxaa hadda soo baxay ayaa ah sawiro laga soo qaaday diyaarad nooceedu yahay h six k uuna ku rakiban yahay gantaalkan taasoo soo jeedinaysa in hubka uu si rasmi ah u galay adeega ciidamada cirka ee shiinaha qoraagu wuxuu sharaxay in muuqaalkan ugu horeeya ee gantaalka k d ay u badan tahay inuu muujinayo doorkiisa shaqada taasoo ah in loogu talagalay ka hortaga maraakiibta dagaalka gaar ahaan in lagu dhufto madaafiicda weerarka ay qaadaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee maraykanka ciidamada shiinaha ayaa hadda adeegsada laba gantaal oo kale ah d f d iyo d f kuwani waxay ka mid yihiin gantaalada balastikada ah midkood ayaana ka mid ah gantaalada ridada dhexe halka kan labaadna uu ka mid yahay kuwa ridada dheer labaduba waxay awoodaan inay fuliyaan weerarada ka hortaga maraakiibta gantaalka ugu horeeya ayaa si gaar ah loogu yeeraa dilaaga maraakiibta diyaaradaha qaada maadaama la rumaysan yahay inuu ku qalabaysan yahay madax dagaal oo la dhaqdhaqaajin karo inta lagu jiro marxaladda gelitaanka hawada isagoona leh nidaamka jihaynta kama dambaysta ah dhanka kale gantaalada balastiiga ah ee shiinaha ayaa awood u leh inay gaaraan xawaarahooda ugu sarreeya taasoo adkaynaysa in la kala dhexgalo gantaalka iyo goobta uu beegsanayo gaar ahaan marka loo adeegsanayo weerarada fogfog ee ay ku wehliyaan gantaalada kuruuska ama gantaalada kale ee balastikada si kastaba ha ahaatee xaqiiqada ah in gantaalada lagu qaado diyaaradaha waxduqeeya gaar ahaan kuwa qadiimiga ah sida hmany six ayaa ka dhigaysa inay noqdaan kuwa jawaab deg deg ah ka bixiya weerarada lagu qaadayo cadowga taasoo keenaysa in hubkan uu noqdo mid ka hortaga gantaalada noocooda oo kale ah ay cadowga adeegsanayaan cashiradii laga bartay dagaalka ukraine ayaa sidoo kale bannaanka keenay in gantaalada balastiiga ee hawada sida kinzaal ee ruushka aysan ahayn kuwa nugulooy ka hortagi karaan nidaamyada difaaca hawada sare marka la eego iska hor imaadyada mustaqbalka ee shiinaha ee ka dhici kara gobolka gantaalada balastiga hawada sida k d ayaa noqon kara kuwo u taagan difaaca hal dhinac oo keliya kuwaasoo qayb ka ah nidaamka istiraatiijiyadeed ee ka hortaga weerarada istiraatiijiyadan ayaa sidoo kale ku tiirsan isticmaalka ballaaran ee noocyada kala duwan ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay weheliyaan gantaalada balastiiga ah iyo kuwa kuruuska taasoo keenaysa inay yeeshaan isku xir adag oo ka hortagaysa khatar kasta oo ku soo wajahan dhulka shiinaha awooddan uu soo bandhigay shiinaha ayaa bannaanka imaan doona haddii iska hor imaad ku saabsan taiwan ama badda koonfurta shiinaha uu ka qarxo meel u dhow saldhigyada milatari ee dalkaas taas oo faa'iido u yeelan doonta weerarada ay fulin karaan ciidamada shiinaha si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa laga maarmaan ka dhigaysaa in aan la iloobin diyaaradaha waxduqeeya ama ciidamada ku howlgala gantaalada kuruuska in ay ku tiirsanaan karaan shabakadaha difaaca hawada ee awoodda u leh in ay yeeshaan lakabyo badan oo bixin kara dallad ilaalineed oo ballaaran ugu dambeyntii cabirka gantaalka k d maynis kow iyo labaatan ayaa laga yaabaa in uu waxyar ka bato laba boqol iyo sagaashan kilomitir inkasta oo xaddigani uu kordhiyo awoodda duulista ee gantaalka kaasoo aan isticmaalin shidaal si uu uga soo baxo dhulka hoostiisa kadibna uu u gaaro hawada sare gantaalkan ayuu shiinuhu sheegay in aan loo qorshaynin oo keliya weeraro laga fuliyo jasiiradda gam ee maraykanka ama alaska ama hawi taas beddelkeeda wuxuu sidoo kale gantaalkani ka qayb qaadan karaa iska hor imaadyada milatari ee ka dhaca biyaha shiinaha oo ay ku jiraan dalal ay ka mid yihiin jabaan kuuriyada koonfureed filibiin iyo dabcan taiwan